wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa kormeera goobo waxbarasho oo laga hirgeliyey deegaano hoostaga degmada gurceel oo gobolka galgaduud waxaana deegaanadaasi kamid ah tuulada nagaaduweyn oo soddon iyo shan kilomitir dhinaca koofureed ka xigta degmada gurceel halkaasi oo dowlad goboleedka galmudug mashruuca barwaaqo uu kaga hirgeliyey mashaariic horumarineed oo dadka deegaanka muhiim u ah maxamed xaashi dhoore wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa bulshada deegaanada uu tegay u ballan qaaday in wasaaradda waxbarashada ay saacidi doonto ay ka saacidi doonto mashaariicda horumarineed ee waxbarashada iyo macallimiinta qaranka oo deegaanadooda ka shaqayn doona raxiim waa idin salaamay khiyaarta sharafta leh saaxiibada safarka igu wehliyey ee wasiirada iyo guddoomiyeyaasha maamulka labada degmo ee ceelbuur iyo gurceel guud ahaan maamulka deegaanka nagaadweyn bulshada guud ahaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khiyaaray sharaf ay noo tahay sida wanaagsan ee maanta aad deegaankan aada noogu soo dhoweyseen oo dowladdii dhan iyo wasiiradii iyo maamulkii degmooyinka dhan ay idinku soo booqdeen iyo sida gobonnimada leh ee aad dadka usoo dhoweyseen guud ahaanna runtii sharaf ay noo tahay in dadkanagii iyo dowladdu ay sidaas isugu xiran yihiin laysbaahi waraysanayo xaaladaha jira iyo deegaanka iyo dowladdu say iskula shaqayn lahaayeen wixii qabsoomay iyo wixii hadda kadib la qabanayaba in layska waraysto sharaf ayay noo tahay waxaan rabaa inaan runtii ka wasaarad waxbarasho ahaan aan ballan qaadno baahiyihii halkan laga sheegay runtii aniga waxaan dhihi karaa waa markii iigu horreysay aan halkaan imaado deegaano kale oo badan dee runtii safaraan ku maray oo shaqooyin aan ku tegey laakiin maanta nagaadweyn iyo xaaladeeda iyo sida ay tahay la igama waramayo ama ha noqdo sarkaal waxbarasho wasaaradda ka tirsan ama qof kale ha noqotee igama waramayo xaaladeedaan ogahay iskuulkana waa dhisaynaa macalimiintana insha allah waa soo kordhinayna sana dugseedka insha allah
deegaanada uu booqday wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ah deegaanada laga hirgeliyay goobaha waxbarashada kuwaas oo ay wax ka bartaan ardayda deegaanka